Cabdiqaadir Fiqi Faarax agaasime ku-xigeenka cusbitaalka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu ka warbixiyay xaalada guud ee degmadaasi iyo xanuunka Covid 19 sida uu u saameeyay asigoo sidoo kale sheegay agaasime ku-xigeenka in xaaladaha ku adkaada ee ku aadan Covid 19 ay usoo gudbiyaan cusbitaalka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe
haddana waxay keentay riixo heerkulka oo cabdiraay iyo fiis marketka ayagaa keenay hadda dhanka kale agaasime ku-xigeenka cusbitaalka degmada mahaday waxa uu sheegay in aysan haysan qalabka ogsijiinka ee lagu xiro dadka uu soo rito xanuunka covid nteen asigoo maamulka hirshabeelle ka dalbaday in ay soo gaarsiiyaan qalabkaasi iyo baahiyaha gaarka ah uu qabo cusbitaalka degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa inoo qorshaysan inaan maaragta haddii aan aragno in aan usoo gudbino xeryaha sida gobolka oo kale meelaha lagu kanteelo dadkaas inaan u gudbino taasaan loo weli arka cudurkaas aanan ku arkin magaalada waxaan codsanaynaa inaan noo keenan qalabka isbitaalka lagu hoy galo dhakhaatiirta ay u baahan yihiin sida qaleenada iyo dhinaca oo laga hogan intaasi ma haysana iyo weliba
iyadoo gudaha wadanka soomaaliya uu kusii badanayo xanuunka covid nteen ay socdaan wacyigelino ku aadan xanuunkaasi ayaa haddana bulshada ku dhaqan degmada mahaday ay ka walwalsan yihiin xanuunka covid nteen waxa ayna dadaallo ugu jiraan sidii ay ku yareyn lahaayeen faafidda xanuunkaasi covid sagaal iyo toban